lambar shan iyo toban mala awaalka boqortooyada maraakiibta dagaalka xilligii kun lix boqol waxay ahaayeen bandhig farshaxan oo saabaynaya oo leh qurxinta iyo qorista qoriga oo aan wax la mid ah jirin faanka taariikhyada yurubiyaanka ka badan kun farshaxan waxyaalo la qoray iyo farshaxadaha vasaa leeyahay ayaa ka qayb ahaa waxyaalaha la haayo ee ugu weyn adduunka maanta waxaannu aragnaa waxyaalaha qoran ee vasa oo mugdi iyo har madow laakiin marka markabkuu cusbaa waxay ahaayeen qaar qurux badan oo ifaya waxaa loogu talagalay dadku inay ka yaabaan haybadda iyo israafku waxay ahaayeen waxyaalaha ugu horreeya ee lagu caddeeyo lahaanshaha lacag iyo awood xilligii kun lix boqol marka la eegana dadka markaas ku noolaa adduunka saboolka ah vasa waxaa qasab ah inuu uga muuqday wax gabi ahaanba gooni ah xagga dambe ee markabka waxaynu ku arkaynaa qaar ka mid ah farshaxaanada iyo nashaqadaha ugu quruxda badan inta u dhexaysa daaqadaha waaweyn ee soo eegaya qolka waxaannu ku arkaynaa aastaanta ciidanka boqortooyada iyo magaca markabka oo ah qaabka difaac sharaf muujinaya oo ay taageerayaan laba ciyaal buuran ah laguna qurxiyey cooska qamadiga ubax afka iswiidishka oo ah astaanta qoyska boqorka ciyaalka waxay haayaan hal gacan la'aan geedka olif ah oo waxaana ku fadhiyaa silsilad middo taxan ah oo ah astaanta nabadda iyo barwaaqada oogadda siman ee gadaasha markabka halka ka sarreeya magaca markabka waxaa yaallaa astaanta ciimadda qaranka ee swiidishka oo ay taageerayaan laba libaax oo waaweyn difaaca dhexe waxaannu mar kale ku aragnaa cowska vasa oo u taagan sheegashada sharciga ah ee qoyska boqortooyadu ku xukumayaan waddanka xagga u sarraysa ee gadaasha markabka waxaa ah bisha farshaxan weyn oo xoodan oo leh sawir wiil wiilku wuxuu leeyahay timo jilicsan oo dhaadheer wuxuuna ku fadhiyaa labagallayska bubo ee ku haya taashka boqortooyada madaxiisa halka ka hooseeya waxaa ku yaallaa xarfaha g e r s oo u taagan gustafas adolfas resushie gustaf adolf boqorka swiden ninka yar waa gustaf adolf oo halkan u muuqda wiil yar oo ugu dhowaan toban jir ah ugu qaabaynta bishan qaadasho markabka qaaban waxay u sheegaysaa adduunka in horeba isagoo wiil yar ah gustaf adolf uu ahaa dhaxal sugaha sharciga ah ee kursiga boqortooyada swiden wuxuu u muujinayaa loolaan toos ah sigismuudka booland gustaf adolf wuxuu u caddaynayay inuu yahay boqorka saxda ah ee swiden